wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in deegaano ka tirsan gobolkaasi oo uu maro webiga shabeelle ay dadkii deganaa ka barakaceen kadib markii uu kusoo fatahay webiga dadkan ayaa ka barakacay ilaa afar tuulo waxaana hadda ay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo guricadde oo ka tirsan gobolka hiiraan halkaasoo ay ku haysato xaalad adag oo xagga nolosha ah mid ka mid ah beeraleyda ku dhaqan deegaanadaasi ayaa ka warbixiyey sida ay u saameeyeen fatahadaha uu sameeyey webiga shabeelle isagoona sheegay in dadka iyo dalagii beerahaba ay saameyn adag u geysteen fatahaadahan dad badanaa ka soo qaxay iyo tuulooyin kaloo hareerahoodaha u dhowaay waxaa jirta intaanaan soo bixin in saddex jeer ay biyo bacad nooga soo baxeen oo dalagii ku yiilay iyo beerihii iyo kanaaladii ay burburiyeen saddex biyobaxa annagoo qabno oo biyo aan ka imaanin shabeelle oo tuulada gaararkeeda ka soo fakaday ay beerihii gooyeen ayaa waxaa noo yimid biyihii afaraad oo etoobiya ka yimid biyahaasaana soo barakiciyey saddexda biyo hore beerahay galeen mahana tuulada ma kicin wixii aan ku qarash beelnay oon dhignay meeshiyay ku baaba'een hadday beer tahay iyo hadday kanaal tahay iyo hadday matoor tahay annaga beerraan ahayn matoorrey waa ku dhinteen biyaha galay waa ugu qurmeen annaga iyo meel la yidhaha biyoqurun iyo meel burjada la yidhaha afarta tuulo ugu daran oo aad biyo u saameyn afartaas tuulo waaye waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayey fatahaadaha uu sameynayey webiga shabeelle oo ka mid ah webiyada mara dalka soomaaliya kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka ku nool goobaha uu maro si gaar ahna beeraleyda oo ka baabi'iyey dalag aad u badan